ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa xariga ka jaray saddex waddo oo laami ah oo laga hirgeliyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka kuwaasoo ku kala yaala degmooyinka kale ah degmada garis balley degmooyinka xamar jajab iyo waaberi degmooyinka kaaraan iyo cabdicasiis isagoo dhagax dhigay waddo isku xidhi doonto dabka ilaa isgooska bakaaraha ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dhismaha waddooyinka caasimadda ay kaalin weyn ka qaadanayaan isu socodka dadka gaadiidka bilicda amniga dhaqaalaha waxaana uu xusay in magaalada muqdisho hadda ay cagta saartay jidkii horumarka iyo weliba dib u soo kabashada haddaba waa kan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare oo ka hadlaya xarigjarka waddooyinkaasi mudane guddoomiye adiga iyo maamulkaagaba waa uga mahad celinayaa runtii horumarka weyn ee noo muuqda iyo sida ay u kacday guud ahaan magaalada muqdisho magaalo waxaa laga fiiriyaa jid laami ah inay leedahay iyo bilicda iyo dhirta ayaa laga fiiriyaa marka la eegayo dhinaca horumarka waxaa noo muuqatay inay cagta saartay caasimaddu jidkii horumarka laamiyada la dhisay ee magaaladan hadda aan soo xadhig jarnay in badan oo ka mid ah qaarna aan soo dhagax dhignay qaarna hadda ay socdaan oo in la xadhig jaro ay diyaar u yihiin waxay ku soo kordhin doonaan magaalada sidaas sheegay si socodkii oo ay fududeeyaan bilicdii oo ay qurxiyaan dhaqaalaha oo ay qeyb weyn ka qaataan iyo xataa amnigii oo ay iyadana ay qeyb weyn ka qaadan doonaan intuba waxa waaye waa guulaha runtii ka dhashay ama ka dhalan doona horumarkan laami baa la dhisay keliya ma aha laamiga waa kaabayaal baa la yidhahdaa laamiyaasha waa kaabayaasha dhaqaalaha waa kaabayaasha amniga waa kaabayaasha nadaafadda iyo environmentiga marka wanaaggii oo dhan iyo horumarkii ayay buddhige iyo aas-aas u yihiin oo ay kaabo u yihiin marka guddoomiye waad mahadsan tahay adiga iyo maamulkaaguba waxaan rajaynayaa markii hore eed gobolka joogtayna waa lagugu yaqaanay in laamiye la dhiso markan oo ilaahay mar dambe kugu soo celiyeyna ayadana halkaagii baad horey uga sii wadaa marka waxaan rajaynayaa in lagugu xusuusan doono odaygii magaalada qurxiye ee jidadka badan ka dhisa